munaasabadan oo yahay tiitoyo ka qalan bedeladaayan in ku badan labaatan arday oo baratiya maadada caafimaadka waana ka qalan bedeladeen macadka xudayfa oo laga qobday magaalada gurceela munaasabadunya weliba ku qeyb galaya maamulka iyo macalimiinta macadka bahda walbarashada waalidiin iyo dhaqaatira maamulaha iskuulka xudayfa doctor cali maxamed ayaa ku warbiya marxaladoogay u sahmaraya iskuulkana caafimaadka iyo qaybihiisii asaasiga ahaa ayay soo barteen ugu horeeyo vital scienskii fast aidka farmacologyga injectionka oo doriinka xaggiisa la xiriira nutritionkii oo ay iyagana sidoo kale soo barteen nafaqadii waxyaabaha kale oo ay soo barteen waxaa kamid a dhankii anatomy physiologyga oo runaantii aada fahmaydaan waxaa lagu bartaa qaabdhismeedka jirka iyo shaqada uu qabanayo waxyaabaha kale soo barteen waxaa kamid a dhanka iyo fundamental nursing courskay kamid tahay oo laga hadlo mas-uuliyadda saaran kalkaaliyaha runtii marka aada bay u badan yihiin ilaa sideed koorista soo qaateen sideedda koorist intay ku yaalaan inaa arki doontiina jeclahay kooriska insha alla dii ilaahidma waa la intusi doonaa warqada ayaa iga qaybi doonaa ku taalo
madaxa imtixaanaadka wasaaradda warbarashada galmudug maxamed cali iyo cadaawe faarax cabdulle oo ee la taliyaha wasaaradda warbarashada ayaan ka hambaliyeeyan ardayda geeka guulinyo diiranga maanta waxaa laydi siiya fure furaha markii lagu siiyana waxaad u baahan tahay haddaad guriga furihiisa lagu siiya adiga aad fure qoqoweyso suuragal ma noqon karta inaad inta gudigiisa gasho ku intifaacdo maanta marka furaha layni siiyey wuxuu u baahan yahay marka inaad furahaasita guriga ku furatiin gudihiisa waxa ku jira aada aqoonsatiin waxaas kadib markaad aqoonsatiin aad ku camal fashiin haddii ilaa yidhaahdo ardayda ka qalin jibiyey caafimaadka haddaan wax yar usoo laabto ardayay waxaad soo marteen marxalad aada u wanaagsan waxaad soo barateen caafimaad waxa ugu horeeya waxaa la rabaa inaad ka bilowdo faamilka adiga aad ka dhalatay iyo guriga aad joogto waxaa ka jirta waxaa ay soo qaataan daawooyin cirbado iyo waxyaaba lamid a waxaa la rabaa hadda kadib inaan qof kale aysan injection xaafadda ka samayn ardada in yacni la baro ama yacni niyad ahaan la dhiso inuu baarid samayn karo keliya waxa aa bartay keliya inuusan ku ekaanin laakiin inaad tusid saan wax u baar meel hebel wax ka baar maktabooyinka tag hadda adduunku uu hormar google-ka gal youtube-ka gal xagga wax ka raadi yacni ardayga bar keliya markii caafimaadka hadda aad joogtid caafimaadka kala hadlaysid keliya toobigaas caafimaadka ha kula jirin buugga xagga dhig yacni la imaaw yacni farsamooyin ardayga uusan caafimaadkan uga xiisa dhacaynin